أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي أنزلنا يا نصر أجدادي أنزلنا نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أنزلنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ceeriyey taliyihii sirdoonka riddada murtadsan baroolshe xilli uu sii xogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta taliska ciidanka dowladda saliibyada maraykanka ah ee qaaradda afrika ayaa ka qayladhaamiyey qorshaha dagaal ee ay adeegsanayaan mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale u deeriyey dowladaha afrikaanta ardayda madaaris ku kala yaalla wilaayaadka boqol iyo galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho
الله يرعاك يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي يا نصر أجدادي نوحي بأمجادي أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا والله يرعاك أنزلنا جئناك جئناك أنزلنا dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa ceyriyey taliyihii sirdoonka riddada murtadsan baroolshe xilli uu sii xogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta marwaan moxamed ayaa inoo hayaa warbixintaasi war rasmi ah oo ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in xirka qaadis lagu sameeyey taliyihii waxaa loogu yeeray nabsagoda ninka lagu magacaabo murtada cabdulaahi san baroolshe kun lay golaha wasiirada kooxda riddada ay muqdisho ku yeesheen uuna guddoominayay murtada xamse cabdi barre ayaa xilkii uu hayo looga xayuubiyey sanboloshe waxaana taliyaha cusub ee ashaadalo darirka loo magacaabay maha salaadoo horey xilkan u soo qabtay shaqaka ceerinta lagu sameeyey sanboloshe ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay si aadahan loo hadalhayey waxaana ceerintiisa loo sababeynayaa guurdarooyin isbarkaday sida weerarka iyo halista lagu geliyey murtada xasan gurgurte ee bishii maarso ka dhacay aagaarka madaxtooyada iyo weeraro isxigay oo mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada xalane garoonka diyaaradaha madaxtooyada iyo dhowr camliyaad ah oo ay u dambeysay camliyadii xerada damaanyo galihii yuusun baluusho ahaa taliyaha sirdoonka kooxda riddada ayaa kooxdan wajahday gurdurooyin waaweyn waxaana la xasuustaa in mujaahidiintu ay degmooyin iyo deegaano dhowr ah furteen isagoo isagada wareegeysanaya aadan iyo baal iyo mookori maha salaadoo hadda laga dhigay taliyaha ashaadoola dirirka kooxda riddada ayaa isna la xasuustaa in xilligiisi ay dhaceen camliyaad waaweyn oo ay mujaahidiintu dhegta dhiigga ugu dareen mujrimiintii hogaaminaysay maleeshiyaadka kooxda riddada sida xasan tuure shataqi iyo kuwo kale waxaa sidoo kale lagu xasuustaa camaliyaadkii jaalasiyaadda hotel israel iyo filorosa mahadsanid marwaan taliska ciidanka dowladda saliibiyadda maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ka qayladhaamiyey qorshaha dagaal ee ay adeegsanayaan mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale u deeriyey dowladaha afrikaanta ah nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey mar kale taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa ku celiyey in uusan sii wadi doonin taageerada ciidan iyo midda amni ee uu siiyo dowladaha dhaca qaaradda afrika xilli mujaahidiinta ka halgamaya qaaradda ay sii xoojiyeen dagaalka jihaadka ah mas-uulka ugu sarreeya ciidanka kufaarta maraykanka ee loo yaqaano africom ayaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ka sheegay inuu sii ilaanayo wakhtigii uu maraykanku sii wadayey taageerada uu siiyo ciidamada afrikaanta ah genaraal michel langley oo ah taliyaha africom ayaa taliyayaasha ciidamada dowladda afrika kula hadlay magaalada nairobi wuxuuna tafaasiil dheeraad ah ka siiyey marxaladihii ay soo martay taageerada maraykanka ee dowladahan isagoo walaac ka muujiyey in isbedelo uusan maraykanku jeclaysan ay suurtagal tahay inay ka xasilaan waddamo dhaca afrika ma ahan mas-uuliyadda maraykanka inuu sii ahaado ilaaliyaha nabadda afrika waxaa la joogaa wakhtigii uu dal walba mas-uuliyad iska saari lahaa ilaalinta amnigiisa ayuu hadalkiisa sii raaciyey genaraal langley mar uu soo hadal qaaday hubanti-la-aanta ka taagan maalgelinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayuu sheegay in arrinkaa ay wiiqayso howlgallada ashaaradirirnimada ee ka socda dalka
that, that question there is uh, really a policy question and, uh, and a uh, diplomacy uh, type question. And I know that uh, uh, the AU and the UN are working uh, are working to solve these problems. But from a security perspective and more operational perspective that I bring, uh, we do, uh, you know, uh, wish for the sustainability of long-term uh, stability in Somalia.
arrintaas waa su-aal la xiriirta siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaan ogahay in midowda afrika iyo qaramada midoobey ay ka shaqaynayaan sidii dhibaatooyinkan loo xallin lahaa balse aniga waxaan ka hadlayaa dhanka amniga iyo howlgalka waxaan jeclaan lahaa in la helo xasilooni waarta oo mustaqbal dheer ah oo soomaaliya ka hana qaada taasi waa sababta in la dhiso awood amni ee soomaaliya ay muhiim u tahay dhammaan waxa soomaaliya ka socda halkaas ayay aniga iga bilaabataa doorkeygu waxaan ku dadaalaynaa in la abuuro mas-uuliyad adag oo dhexmarta iskaashi ballaaran si ciidanka soomaaliyeed ay u gaaraan yoolkooda amni caawimaadda dhaqaale ee e u s som waxa ay muujinaysaa caqabadaha jira laakiin aniga qaybtaas si toosa uma galayo waxaase xusi lahaa in haddii arrimahan la xaliyo ay sahli doonto sii socoshada howlgallada ay wadaan ciidanka soomaaliyeed ee la dagaalamaya al-shabaab sidaas darteed waxaan ogahay in maraykanka uu weli la shaqaynayo daneeyayaasha soomaaliyeed saaxiibada iyo diriska si loo xoojiyo iskaashiga lagula dagaalamayo cadowga adag wuxuu intaa ku daray in isbeddelka mudnaanta difaaca ee maraykanka iyo istaraatiijiyada qaran ee dib loo habeeyey ay keenayso in la dhimo kaalmada militari iyo barnaamijyada tababarka ah ee maraykanka uu siinayay dowladaha saliibiyiinta afrikaanta ah waxa uu si gaara u sheegay inay dhimayaan waxa uu ugu yeeray kaalmadii ay siin jireen dalaal ay ku jirto soomaaliya inkastoo ay sii xoogaysteen dagaalyahanada jihaadiga al-shabaab waxaana xilligii hadalkani jeedinayay hortiisa fadhiyey jenaraal uduwaa yuusuf raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya gaal michel langley wuxuu ka qayla dhaamiyey tabaha ay mujaahidiinta al-shabaab adeegsanayaan si kasta oo ay diyaaradaha maraykanku ay duqaymo ugu geysanayaan furimaha dagaalka ayay sii wadaan taqadumka ay ku bacsanayaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee carartuurka u ah saliibiyiinta wuxuu carbaabay in weerarada kamaa-inta iyo qaraxyada miinooyinka loo adeegsado ay yihiin hub halis ah oo dhibaato weyn ku haya xulufada maraykanka ee dhulka oo uu ula jeedo maleeshiyaadka murtadiinta ee amerikaanku soo carbiyeen And then uh, also our strikes have also supported uh, Somali and awesome efforts to counter al-Shabaab. uh, which is entrenched, wealthy, and large Al Qaeda group, as you well know. And they are, uh, but we know that uh, these groups uh, are have been a- adapting.
duqeymaheena cirka ayaa sidoo kale taageeray dadaalada ciidanka soomaaliyeed iyo e u s som ee lagula dagaalamayo al-shabaab oo ah koox si xooggan u xididaysatay hodan ah kana tirsan alqaacida sidaa aad si fiican u og tahay waxaa kale oo aan ognahay in kooxdan ay la qabsadeen xaaladda ayna kordhiyeen adeegsiga weerarada dhabagalka ah iyo qaraxyada i e d-yada sidaas darteed duqeymahan sii kordhay waxay keeneen guulo istaraatiijiyadeed oo ka dhan ah al-shabaab laakiin guul waarta waxay u baahan tahay istaraatiijiyad dhammaystiran iyo in la xaliyo sababaha aasaasiga ah ee amni darrada taasoo u baahan dhisidda hay-adaha ciidanka soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda dowladda silibiyadda maraykanka iyo guud ahaan gaalada caalamka ayaa ku fashilmay duulaankooda dulmiga huban ee ay ku soo qaadeen dalka soomaaliya iyadoona taliska kufaarta maraykanka ee africom dhowr jeer uu ka qayladhaamiyey awoodda sii koraysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid abushayba ardayda dhigta madaaris ku kala yaala wilaayaadka boqol iyo galgaduud ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarasho aan ku hormarno dhanka wilaayada galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixintan inooga diyaariyey أحسن إحسانا أحيي حذر حفظ حسن أجنوبا أخرج إخوة ختم خلفة خذوا خالد خيفة فخور أبناء دريس دخول madarasada daarul qur-aan oo ka mid ah madaariista qur-aanka kariimka lagu barta ee deegaanka garboweyn madarasada daarul qur-aan waxaa dhigta arday fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho daarul qur-aan waxaa ka hirgeliyey deegaankaasi wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana wax ku barta arday tiradoodu kor u dhaafaysa afartan arday ardada dhigata daarul qur-aan lagama qaado wax qarash ah waalidiintii ardadaasi dhashay waxayna ardadaasi soo bandhigeen bandhig cajiib ah oo aad u wanaagsan يؤمن أراد إياكم ذل آمنوا إيمانا أوتي أبصار إبليس بسلوا بعض بها بكر باركنا بهم وسلم سؤال ما دينك جواب ديني الإسلام سؤال لماذا خلقنا الله تعالى جواب لتوحيده وعبادته وحده سؤال بما عرفت الله جواب بآياته ومخلوقاته كالليل والنهار والشمس والقمر والسماء واو لك ديغاي السماء الأرض لك ديغاي لام نغربي سماء ساسم لك ديغاي ما إمام لك ديغاي ألف لوربي إي ألف لو سيغاي والطريق واو لك ديغاي الطريق الأرض لك ديغاي لام نوربي طريق ضاد لك ديغاي ألف لوربي ريق ريرا لص ديغاي طيقاب لص ديغاي وما واو لك ديجاي ما ميم لك ديجاي ألف لو رابي
macalinka madarasada daarulqur'aan ayaa wax ka weydiinay xaalka madarasada iyo waxyaabaha lagu barto madarasada madarasadana waxa weeye een, ardayda dhigata waxay ku kooban yihiin ee, wiil iyo gabdhaba iskugu jiraan waxaa weye hadda waxbarashadoodana aad bay ugu fiican tahay dadaalkooda iyo juhdigooda meel fiican ay hadda ay marahayaan ardayda saddex mastabay ku kooban yihiin mastabaha oo waxa weye awal iyo mastaba thaani iyo mastabo thalith saddexda mastaba ayay ku kooban yihiin qayb hadda waxa weye qur-aanka hadda waxa weye dhiganaysa iyo qayb hadda waxa weye ka ku jiraan qayb kale oo hadda waxa weye oo, ee, saddexaad oo hadda waxa weye alifka ayagan ay ku jiraan intaas saddexdaas ayay u qaybsan yihiin ardayda deegaanka garbuweyn waxaa laga dareemayaa horumar dhanka dacwada ah mahadsanid cabdiraxiin markana wilaayada bakool iyo xasan cabdiraxmaan abu xasaan taajul waqaar waa macad lagu barta qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa waxa uu hoos tagaa maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana mid ka mid ah faracyada macadkaasi muddo shan bilooda uu ka furan yahay degmada rabdhuure muddada uu furan yahay macadkan oo waa shan bilood ayay ardaydu xambaareen culuum kala duwan oo sharci ah waxayna ardayda diiradda saarayaan barashada qur-aanka kariimka iyo xifdintiisa iyagoo u baranaya si tajwiid ah munaasabad dhowaan ka dhacday degmada rabdhuure ayay ardaydu ku soo bandhigeen qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen oo uu ugu horeeyo qur-aanka kariimka qowlka alleh waxaa munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka degmada rabdhuure odayaasha culummada iyo waalidiinta degmada kuwaasoo kelimaad kala duwan oo qayima munaasabadda ka jeediyey ugu horreyn sheekh xuseen oo ka mid a culummada degmada rabdhuure ayaa kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanshay walaadageeka fadilidiisii oo kheersheed la sheega hooba dheere walaada dagiigado i sacdo waa gudaadee laku sheego kore majaraanka marka may waa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamshay iyo qur-aankay sharaf iyoon amaagmaynka falanaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamshay eyi marka may waa ikhwaani may dardaaramaana ilaahay ina ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankan kagee aan ka dhowaanan ka dadaalnan xifdigay tartiilshay itqaanshay in ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka dhowaanan waana ka dadaalnanga dardaaramaana waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay samadoon maxamed madnuur oo ka mid ah samadoonnada degmada rabdhuure
maalin iyo halkii shan bilood ilaahay kheer siya mayl buu ah miir hasaariyo maasha allah ilaahay iina haay ilaahay hifdeen ilaahay aan tuugane iyo halka nogyeeka hata wala la barina may an dardaarameeye iyo halka jiilka hataha bahya adiin walgeeka ilaahay malisha adigaadhan iska koyo musaabaqe aadla suubay diinka ilaahay ku korreey madhah ma ilaahay sen tuugane ina ilaahay iina haay waahidka haytiin ziyaadii ardayda taajul waqaar faraciisa degmada rabdhuure ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a waxyaabihii ay barteen shanta bilood ee macadka uu u furan yahay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك من ذنبك وما تأخر ويتم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا ويهديك صراطا مستقيما والنون من ضرافه تحدد علو والراي دانه لظهر أدخلوا
والضار والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوقه الثنايا السفلى والله والذل وثال العليا
من طرفيهما ومن بطن الشفاه فالفام عبر في الثنايا المشرفة
بالشفتين الواو باء ميم وغنة مخراج والخشوم macadka taajul waqaar waxa uu wilaayada islaamiga ee bakool ku leeyahay ilaa shan farac oo kale ah kow degmada rabdhuure labo magaalada boordhuxunle iyo laba farac oo deegaanka ceelansaar ah iyo deegaanka dudumaale ee wilaayada islaamiga ee bakool sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool waxaa jira faracyo cusub oo hadda la doonaya in laga furo qaar ka mida degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool aad baad umahadsantahay abuu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu